إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن قسوة كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الجنايات أيام كدحجرنا بابك وحنوغا بالله باب الديات baabka ka hadlaya diyooyinka baabu diyaati diyooyinkii baabkoodii haadaa kan maxalluhu waa meeshii looga hadlayay diyada waxaa la yidhaahdaa maalka la siiyo qofka lagu xadgudbay amase qofkaas qofka weligiisa ah dii qof la dilo oo kaleeto waxa weeyaan dadkii dhaxalkiisa lahaa maalka la siiyo ayaa la yidhaahdaa diyo haddii asagoo nool xibin ka mida jidhkiisa wax la yeeleeyana maalka xibintaas loo siiyo weeye diyadu diyadu qur-aankay ku sugan tahay sunnaday ku sugan tahay muslimiintaa ku ijmaaceen can abi bakrin ibni muxamed ibni camar ibni xasmin can abiihi can jaddi radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga kataba warqadu u qoray ilaa ahli lyaman warqadaa nabigu reer yamaneed u qoray fadakara alxadiida xadiidka ayuu sheegay camar ibnu xasmi wa fiihi xadiidku waa dheeraayo waxaa xadiidkaas ku sugnaa macnaha waa soo ikhtisaariya xadiidkii soo gaabiyey anna man ictabada qofkii bilaash ku dila mu'minan qof mu'min ah ictibaadka waxaa la yidhaahdaa man qatala bigayri muujibin qofkii qof dila ayadoo sabab dilkaas keenaya uusan jirin oo sharci ah ictibaadka waxa weeyaan waa man qatala bigayri muujibin ow bilaa muujibin cillad keenta oo waajibida iyadoosan jirin qofkii qof dilo weeye oo cillo la'aan iyo sabab la'aan oo sabab sharciya isagoon u haysan dila manictabada qofkii bilaash ku dila mu'minan qof mu'min ah qatlan dil dilkaasoo can bayinatin xujo cad xaggeeda ka ahaaday bayinada waxa weyn markhaati kaliya loolama jeedo qofku hadduu qirto waa bayina haddii markhaati loo helo waa bayina bayinada waxaa loola jeedaa kullu maa abaana alxaq wax kastoo xaqa caddeeyaa loola jeedaa wax kasta oo xaqa caddeeya ayaa loola jeedaa bayinada fa innahu dilkaasu qawaadun waa qisaas weeye qisaas ayuu keenayaa dilkaasu markaa qisaasuu keenayaa qisaastana kuma qasbanaa weliyudamka ee sida xadiidkii abu hurayre waxa weyn bukhaariya muslim waxaa ku sugan imaa an yufdaa wa imaa an yuqtala khiyaaruu leeyahay oo qofka qof laga dilaa khiyaaruu leeyahay haddii uu doonana waa qisaasanaa haddii uu doonana diluu ka qaadanaa xadiidka waxa weyn abu hurayre bukhaariya muslim wariyeen ayaa sidaasu ku caddeen man qutila lahu qatiilun fa huwa bikhayri nadarayn qofkii qof laga dilo laba aragti midba u qayr badanu leeyahy waa isaga kala doonana ilaa an yardaa inay raadi noqdaan maahane awliyaau lmaqtuulid qofka la dilay dadka dhexalkiisa leh awliyada waxa wey waa dadka dhexalkiisa leh dadkaas inay iyagu raalli noqdaan oo diyo ku raalli noqdaan maahane waxa weeyaan dilka oo dulmiga ah waa qisaas ilaa an yardaa inay raadi noqdaan maahan awliyaau lmaqtuul qofka la dilay dadka weligii awliyada u ah macnaha dadka dhaxalkiisala weeye inay raalli noqdaan raalli noqoshadaas labay mid noqon kartaa inay cafis ku raalli noqdaan ay raqaba kama rabno iyo inay ku raalli noqdaan diyo inay qaataan marka qof markii qof laga dilo oo si dulmiga looga dilo saddexuu kala doorana isagaa khiyaar inuu waxa weeyaan qofkan qisaasto inuu qofkan yidhaahdo qisaasamaayo diyaha layga siiyo iyo inuu waxa weeyaan yidhaahdo isaga dhanba waa cafiyo intaba waa awooda intaba khiyaaray u leeyahay marka raalliaanshada waxaa soo gelaya inay diyo ku raalli noqdaan iyo inay cafis ku raalli noqdaan wa ina fi nafsi nafsadda dhexdeeda addiyata diya ahaatay miatan boqol ayaa ahaatay boqolkaasoo min alibili geela naf haddii la dilo boqol geelaha ka waajibayda boqol geel ah ayaa ka waajibayda wa ina fi nafsi nafti dhexdeeda addiyata diyo ayaa ahaatay miatan boqol ayaa ahaatay boqolkaasoo min alibili geela taasna waxa weeyaan waxay caddaynaydaa nafta muslimadda ah ee ninka ah maxaa yeele waa ijmaaca culammada muslimiinta in waxa diyadiisu boqolka yahay ay ninka tahay waa ijmaac culammada muslimiintoo dhan ay ku ijmaaceen oon weligood laba culummaahu isku khilaafin weeye in waxa diyadoodu boqolka tahay ay ragga yihiin marka waxa weeyaan hadday naf muslimaad ah oo nin alla dilo diyadiisu waa boqol miatan waa boqol boqolkaasoo min alibili geela wa ina fii nafsi nafsadda dhexdeeda addiyata diya ahaatay miatan boqola ahaatay boqolkaasoo min alibili geel boqol geel ah ayaa ahaatay boqolkana waxa weeyaan sida loo qaybinaa noo soo socotaahoo haddii uu dilku yahay camdi oo kas uu loo dilay kadibna dadkii dhaxalka lahaa ay iyagu doortaan oo yidhaahdaan waxa weeyaan qisaasamayna diyahana la siiyo geel aad u qaaliyo weeye afartan halaad oo rimana ku jirta afartan halaad oo riman lixdanka soo harayna soddon qaalmood oo shan jir ah iyo soddon afar jira weeye waa geel aad u qaali ah afartan halaad oo rimano ilma calooshooda ku jiraan rimayadaas deday rabta ahaato laakiin waa in caloosha ilma uga jiraan iyo soddon qaalmood oo shan galab afar sana u dhammaatay sanadii shanaad ay galeen iyo soddon inta saddex sano u dhammaatay sanadii afraad galay boqolku nuucaasu noqona marka diya muqalladaa la yidhaahdaa marka kas qofka loo dilo diyada waxa weyan ka waajibayda hadday laakiin tahay khada oo aysan camdi ahayn waxa weyan boqolku xoogaa saas waa ka fudud yahay shana loo qaybinaa labaatan waxaa laga dhigayaa qaalmo inta afar sano u dhammaatay sanadii shanaad galay labaatanna qaalmo inta saddex sano u dhammaatay sanadii afraad galay labaatanna qaalmo laba sano u dhammaatay sanadii saddexaad galay labaatanna qaalmo hal sano u dhammaatay sanadii labaad galay labaatanna awr ta laba sano u dhammaatay sanadii saddexaad galay waa awr awra xataa ku jirta markaas awr yaraa ku jirta dhowr labaatan qurbaxa ku jiraan marka boqolkuna nuucaas ayuu u kala qaybsamayaa nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam wa fi lanfi sanka idaa uuciba haddii la dhammaystiro jadcuhu gooyntiisa adiyatu diya ahaatay qofkii haddii la dilo la geray waa diyo kaamila xibnaha jirka ku yaalla xibintii keligeeda xibintii jirka keligeed ku taal oo hal xibina ilaahay ka dhigay diyadoo kaamila wey haddii la gooyo xibintii laba ah oo jirka laba ku ahna waa diyo barkeed haddii labadooda la gooyana waa hal diyo oo kaamil ah di mid la gooyana waa diyo barkeed xibintii jirka afar ku ah waxa weeyaan waa diyo rubaceed wey di afartooda la gooya diyo kaamil ah haddii mid ka mida waxa la yeelo dhimatana waa rubac marka waa qaacide aan qofku ka looya jirka waxay hal xibina ku ah hal xibina maxaa ah carabkaa ah xibinta tarankaa ah sankaa ah dii la gooyo waa hal diyo meesha jilicsan sanka meesha jilicsan haddii laga gooyo ila meelna waa adagtahay meelna waa jilisanta inta jilicsan haddii laga jaro khalaas wey diyo kaamilow carabka haddii la jaro diyo kaamilow haddii xibinta taranka la jaro diyo kaamilow laakiin hadday jirka laba xibnood ku yahay maala laba indhood waa diyo barkeed isha labada markii la dilay diyo kaamilata haddii labada dhegood mid la gooyo waa nisfu diya ilaa jirkay laba ku tahay dii labada la jaray diyo kaamila noqon karta hadday jirka afar ku yihiin sida miaal indhaha galalkooda gal kore iyo gal hoose iyo gal kore iyo gal kore waa afar tiiba waa rubcu diy afarta laga jaro diyo kaamil diyo kaamila marka waa nuuc ah xibintii hal xibin ah waa diyo kaamila tii labaana sida gacmaha lugaha dhegaha indhaha oo kalena waa nisu diy halkii mid ah midkiiba waa nisu diy kuwii afarana waa rubcu diy qaacidadaasa la mara wa filanfi sanka dhexdiisa ayuu ahaaday idaa uuciba haddii la dhammaystiro jadcu gooyntiisa addiyatu diyo haddii sanka la wada gooyo oo sanka qofka kulli laga wada gooyo waxa weeyaan waa diyo kaamil ah wey diyo kaamil ah ayaa laga rabaa cabdullahi ibnu saalex alfawsaan minxatulcallaamka wuxuu yidhi ahlucilmiguna dhammaan way ku ijmaaceen sanku inuu diyaya sida xadiidkan u caddaynaya way ku ijmaaceen waxa weeyaan saciid ibnu musayibna wuxuu yidhi waaba sunnadii nabiga waana waa sunnadii nabi moxamed sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam wa fi lisaani carabka addiyatu diya ahaatay ila carabka waa xibin keligeeda carabka diya ahaatay haddii qofka laga gooyo carabka haddii qofka laga jaro waxa weeyaan diyo kaamil ah ayaa ahaatay wa fi lisaani addiyatu diya ahaatay wa fi shafatayni labada faruudhiyood addiyatu diya ahaatay faruudhihii waa labo waa labo mid walbaaba nacfi daahir ahay leedahay quruxna waa leedahay dii labadaba laga jaro qofka diyo kaamilaha laga rabaa qofkaas dii mid la jarana waa nisu diyu wa fi dakari xibinta tarankana addiyatu diyo ahaatay xibinta taranka waa hal xibina dii qofka laga gooyo waxa weya diyo kaamila wey wa filbaydatayni labada xaniyood addiyatu diya ahaatay labadooda haddii laga jaro waxa weeyaan diya ahaatay haddii mid ay tahayna waxa weeyaan waa nisu diya wa fi sulbi dhabarka addiyatu diya ahaatay dhabarka di laga jabsho qofka waxa weya waa diyo illa waa hal xibine waa hal xibin haddii dhabarka laga kala gooyo oo uu kala jabo qofkii waa hal xibina laakiin khilaafa fuqahada ka jiro waxa weeyaan jumhuurtu waxay dhaheen haddiiba la jabiyo diyadii waa laga rabaa waa sida xanafiyada maalikiyada xanaabilada laakiin shaaficiyadu waxay yidhahdeen laba shay marka la arkaa diyo kaamil ay noqon kartaa hadduu qofku soco waayo dhabarka laga jabshay waa soco waayo laakiin haddii inta laga jabsho loo kaba uu dhaqaaqo waxay leeyiin diyo kaamila ma amase waa in laga waayo jimaaci oo dareenkii jimaaca uu baaba'o labadaas weeye yidhahdeen hadduu soco waayana waa diyo kaamila barlays uu noqdo inta dhabarka laga jabsho haddii inta dhabarka laga jabsho uu iska socdo laakiin jimaaci dareenkii uusan lahayn oo la waayana waa diyo kaamila amaa haddii waxay dhahdeen dhabarka laga jabsho inta la kabo iska dhaqaajiyo uuna soconayo jimaacina uu gelayo waxay leeyihin waa xukuumo markaas diyo ma dhamo diyo ma dhamo laakiin jumhuurtu waxay leeyihin marba haddii la jabshay waa diyo umana badnaba haddee dhabar inta la kala gooyey inuu qofku badbaadaa oo badana barlays inuu noqdo u badanta inuu barlays noqdo oo dhaqaaqi waayey u badan tahayba wa filcaynayni labada indhoodna addiyatu diya ahaatay ila waa laba xibmoodoo jidhka ku taalla waa nacfina waa leeyihiin daahira quruxna waa leeyihiin nacfina waa leeyihin marka midii midii walbaaba waa nisfu diya dii labada la ridana waa diyo kaamil ah wa fi rijli lugtii lugta alwaaxidati keligeeda nisfu diyati diyo barkeeda ahaada dii lug la jaro qofka waa nisfu diyo laakiin waa halkee lugtu waa dheer tahaye waa markii laga gooyo anqawyada intaas cadoo lugta marka la jaro wey labada anqaw markii laga jaro intaas wey inta diyadu ku sugnaana gacantana halkaas marka laga jaro circurkaah ee ay gacantu ka lugato ee dhudhunka iyo ay calacashu iska hayaan ee dhaqdhaqaaqda halkaas marka laga gooyo diyo kaamila wey waa diyo kaamil haddii halkan laga gooyo ka warran waa meelahaan dhexe oo gacanta xusulkaba laga jaro intaanna waa diyo intaanna waa xukuumo gacantii waa lagooy haddi intaas la gooy diyadii inta laga qaado dhudhunkiina la qiimayna bal wuxuu gelay intaas waa wixii qaadigu ka arka marka dhudhunku dhudhunku asagoo qadar go-aan oo sharcigu yidhi intaas laga qaado ma jiro qaadigaa lo afiirina bal intuu nacfi leeyahay xoogaayuu ku qadaralo intaasna ku dar intaasna ku dar marka wa fi rijli lugta lugta alwaaxidati keligeeda nisfu diyati ayaa ahaaday marka waa lugta marka laga jaro anqawyada marka laga jaro inta ka hoosayda hadday goodo duuba hadda ka kor laga jaray waxa weeyaan diyo iyo xukuumo wey oo waxa weya intaasna waa diyo inta kalena xukuumo ayaa laga rabaa in la bixiyo wa fil ma'muumati nabarkii maskaxda gaaray ulutu diya ayaa ahaaday waxa weeye ma'muumada waa madaxa nabarka ku dhaca nabarka madaxa ku dhaca ilaa toban magac uu leeyahy toban uu leeyahy oo waxa waya mid qaarisa la yidhaahdaa mid daamiyaa la yidhaahdaa mid baadica la yidhaahdaa mid mutalaaximaa la yidhaahdaa mid simxaaqa la yidhaahdaa mid muwadixa la yidhaahdaa mid waxaa la yidhahdaa haashima mid munaqila la yidhaahdaa mid ma'muuma la yidhaahdaa waxa weya magacyadiisaasuu kala leeyahy midda marka ma'muumada waa midda inta laftii jabiday oo ka gudubtay xuubkii maskaxdu ku jirtay gaari xuubkana aan bilaacin xuubkiiyay gaari laftii oo dhan waa dhammayd ta jabiday markaasay xuubkii maskaxdu ku jirtay meeshaa maskadii waxa weyn ay gaari maskaxdii lafteedi waxma yeelin xuubkiina waxma yeelin laakiin xuubkii waa muuqda khalaas wey ulutu diya qofka diyadiisoo saddex loo dhigay meelaa laga raba buu nin ahaa maalan waxa weeyaan soddon iyo saddex alaad iyo hal saddex loo dhiga meesheedu naba kale waa ma'muumada waa saas waa naba waana madaxa iyo wejiga meel kale ma gasho madaxa iyo wejiga wey ilaa maskaxdu intaana ku jirtaa marka halkan haddii looga dhigto inta looga dhigto inta looga dhigto meelahaasay ka imaan karta marka waa ulu diya wa fi lma'muumati tii maskaxda gaartay ulu diya ayaa ahaaday wa fi ljaaifati nabarkii gudaha galayna ulu di ahaaday jaaifada waa halkan rubada guriga ilaa sinta inta udhaxayda intaas oo saablayda wey sinaha ka soo bilow ilaa halkaas guriga la soo gaaro inta udhaxayda nabarka inta ku dhaay gudaha galo wey nabarkaas waa inuu gudaha galo sanad ha kaga dhaco xabadka ha kaga dhaco caloosha ha kaga dhaco waxa weeyaan sinta ha ka soo galo meelahaan inuu gudaha galaa hadduu ka duso had oo inta dhinac uga dhiftu dhinac kale uga duso markaas hadde waa laba jaaifo ilaa halkaana waa ka galay xaggana waa ka daloola laba jaaifay noqone markaas marka lixdan iyo lix alaad iyo hal saddex loo dhiga laba meelood ay noqone aduu inta dhinac uga dhacay dhinac kale uga duso laakiin waxaa laga hadlayaa hal dhinacu ka galay guduhu galay nabarkaas caloosha ha ahaato xabadka ha ahaato ilaa intaas kaadahaysta ha ahaato waa sidaas weeyaan wa fi ljaaifati tii caloosha gashaoo gudaha nabarkii galay ulu diyata ayaa ahaaday wa fi lmunaqila nabarkii lafta inta ku dhacoo jabshay meeshiina ka dhaqaajiyey munaqila macnaheeda waxa weeye laftii waa jabta meeshiina waa ka sikatay inta nabarkii inta jabtay ay meeshiina ka sikatay laftii waa ka sikatay munaqila leh waaba rartayba amsa cashara min alibil han iyo toban geela ahaaday lafti inta jabtay meeshiina ka dhaqaaqday waa han iyo toban halaad wa fii kulli isbacin far kasta fartaasoo min asaabicilyaddi gacanta faraheeda ka mid ah iyo wa rijli lugta cashrun toban ahday oo minal ibili geelah waxa weeye faraha far kasta waa toban far kastaa waa toban toban halaad wey suulka iyo faryartun waa isku qiim faruhu waa isku wada qiim haddii lagu yidhi marka fartiiba waa toban haddii farta xibin kamida la gooyo dee tobankeed u qaybine xibnaha faraha tirine xibnaha gabal waxa weeyaan maalan waa laba xibnood oo de suulkii oo kale qaarna waa kuwaasoo waa saddex xibnood soo ma jeedid ayadaad u qaybin haddii xibin maqan tahayna tobankaas tobankaasaad u qaybine dii salka laga wada jaray fartana oo saddexdii xibnood ama labadii hadday aheed la gooyeyne waxa weya waaba toban fartaas ha ahaato far lugta ah ha ahaato far gacanta ku taaba fartii waa toban halaad wa fii kulli isbicin far kasta fartaasoo min asaabicilyaddi gacanta faraheeda ka mid ah iyo wa rijli lugta faraheeda cashrun toban ahdoo min alibili geel ah wa fii sinni iliga wa fii sinni iliga khamsun shana ahaaday shantaasoo min alibili geel ah ilkaha dhammaan waa isku qiimi foolka iyo gawska waa isku mid iyo mixiga waa isku mid halkii iligba waa shan halaad gows hadduu rido qofku iyo iligaas hore hadduu rido waa isku qiimo dii la ridaa laga hadla dii la jabiyo qaybo jabto haddee shantiia loo qaybina imisaa maqan waa la cabira waxaa la leeyahay iligii meeqaa maqan boqolkiiba shantiiad u qaybina inta maqan khalaas waa wax iska fudud boqolkiiba intaasaa maqan khalaas waxaa leedaa intaaso hala inta maqan marka laakiin iliga marka la rido waa shan halaad wa fi lmuicati nabarkii lafta caddayday khamsun shan ayaa ahaatay shantoo minal ibirgeela madaxa nabarada ku dhaca lafta ilaa uu gaaraya inta ka horayda arshi muqadara male waxaa la yidhaha arshi muqadara haddaad maqasho waa nabar sharcigu yidhi intaas way qiimihiisu arshi muqadar aa la idhahdaa wixii aan sharcigu dhihin intaas way qiimihiisana waxaa la yidhaahdaa xukuuma xukuumo waxa weeyaan qaadiga loo geeya inta u garto qaadiga un fiirfiirina intii uu ku qadaro isla intaasaa dhibkan leegaya intaas wey qaadigaasaa iskale go-aanka marka nabarkaas oo lafta gaara inta ka sokayda ee madaxa ku dhacda male arshi muqadara oo sharcigu yidhi waa intaas maalan madaxyaa lagu dhifta waa bararay mana dilaahin sharcigu intaasa la bixiyo ma dhih qaadiya loo geyna waa fiirina intaasa la siiyuley maalan nabara lagu dhiftay waa dilaacay maqaarka dhiigna kama daadan khaarisa wey qaadiga unbaa fiirina intuu ka yidhaahdo wey nabara lagu dhiftay waa dilaacay dhiig yaraa ka yimid waa daamiya qaadiga loo geyna waa intuu ka yidhaahdo nabaraa lagu dhiftay hilibkiiu dilacyo dhex gala waa qaadi wuxuu ka yidhaha baadica la yidhaha nabaraa lagu dhiftay hilibkuu ku fogaaday lafta agteeduu gaaday mutalaaxima la yidhaha qaadi waa wuxuu ka yidhaha nabaraa lagu dhiftay waa sii fogaado xuubkii lafta ka sokeeyuu gaaday simxaaqa la yidhaha waa wuxuu qaadigu ka yidhi qadar go-aan ma leh waxaasoo dhan laakiin qaadiga laftigiisu uu iska u fiiriyo maahane waxaa la rabaa inuu yidhahdo lafta hadduu gaaro shanu ahaa shan hadduu ahaa lafgaaridii imisaa nabarku gudbay imisaad seka dhiman waa inuu shantii qaybiya waagi horeto taa mid kale lagu qadari jiro fuqahada waxay idhaahdeen addoon nabarkaasu ku yaallo aa la qiimayna haddana asagoon ku oolinaa la qiimaynaa inta ka dhimana laga dhigaya lakiin hadda annaga adooma maba haynaba hadda addoon lama hayo awal saasay fuqadu ku qiimayn jireen saasaan kutubul fiqiga dhan ku arkay waxa weya addoon nabarkaanu ku yaallo aa la qiimaynaa imisuu joogaa suuqa waa intaas haddaan nabarku ku oolin oo uu fiican yahayna intaasu jooga qiimaha udheeeya u dhexeeya labadaas ayaa la leeyahy intaasaan saana ku taalla meesha hadda addoon ma haydid sida ibnu jurayji ay ma kale caddeeyeen waxay idhahdeen muudixadiyaa la fiirina imisa nabarkii muudixada imisuu nabarkaanu kala egi ma niskiisa ma uludkiisa ma rubciisa kaasaa la fiirina marka waa inuu ama afar halaad ama saddex halaad ama laba halaad ama hal ama hal iyo bar waa inuu yidhah shantii waa inuusan ka badin ama gaarinba muudixadii waa ka sokeeya nabaradan wey waa inuusan shan halaad gaarsiin marka marka waa sidaa wa ina rajula ninka yuqtalu waa la dilaa bilmar'ati islaamta waa loo dila ninku hadduu islaam dilo waa loo qisaasa diyada ha ku kala duunaadeen laakiin qisaasta kuma kala duuna taasna waa soo marray nabigaaba u qisaasay soo maaha yahuudka ayaa gabadha dila waa loo qisaasa wa calaa ahli dahabi dahka dahabka haysta alfu dinaari kun dinaara laga raba haday yidhahdaan geel ma hayno ee dahabna lakugu qimeeyo kun dinaar iska bixe laleeya kun dinaar ma badna mataqaana intay tahay waa afar kun iyo laba boqol iyo konton garaam oo dahaba afar kun iyo laba boqol iyo konton garaam oo dahaba wey adiga halkii dinaar halkii dinaar waa afar garaam iyo rubax ku dhufso adugu marka afar garaam iyo rubax ku dhufo kun nusaasay ii noqotay markaan ku dhuftee marka waa nuuxa kun dinaaro dahabaa laga raba waa culays ad u weyn soo ma jeedin ilaahay dadka wuu qiimeeyey laakiin waxaa qiime ridaya binu aadamkii akraja xadiidka abu daawuud waa soo saaray filmaraasiilu ku soo saaray wanasaayina waa soo saaray wabnu khusaymin waa soo saaray wabnu jaruudna waa soo saaray wabnu xibbaanna waa soo saaray waxmedna waa soo saaray wakhtalafuu way isku khilaafeen fii sixatihi sixadiisa ayay isku khilaafeen tilaaf aad u badana ku jira cilmiga gabala saxiixiyey sida ibnu cadiy waa saxiixiyey ibnu xibbaan waa saxiixiyey xaakimna waa saxiixiyey ahlucilmiga gabalna waa daciifiyeen laakiin macaanida uu sheegaya agarkoodu waa ijmaacaad gabalna waa sida ay ku tageen agaru ahlicilmi ay mareen mideeda kale wuxuu leeyahay shawaahid iyo xadiis kaloo macaanidaasoo kale tusayda وعن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي يري دية الخطأ جفك ديديسة أخماسا تكون وحي أهاني أخماسا شنشن شنشن أي أهاني دية جفك محدقة شنشن الله قيبنا شنشن بقولك شن ميلاد ومن لباتنها لك دية الخطأ جفك ديديسة أخماسا تكون أخماسا النقرين الاول كان ورايا 20 و20 حقه ee wax weyn awr mudatay xiqada waa qaalinta saddex sano u dhammaato sanada afraad gashay wey sanada afraad gashay wa 20 jabaca wa thani qismiga labaadna 20 jabaca waa labaatan oo ah qaalmo inta afar sano u dhammaatay sanadii shanaad galay jadacadu waa saas shan gal wey sanadii shanaadii ku jirtaa وعشرون بنات مخاضن iyo waxa weeyaan labaatan oo hal sano inta u dhammaatay sanadii labaad galay banaatulmakhaadka waxa weeye waa nidigta hasheedii hal sano nuugtay ee ka go'day ee hashii hooyadeeda hada dhashay aaba da'dii labaad rintayba marka sanadii labaaday ku jirtaa sanadii labaaday gashay bintumakhaad waa saas hashii dhashay hal sanay nuugayday sanadii labaaday gashay hashiina waaba rintoo da'dii labaad ay caloosha ku sidaa iyo wa cishruuna banaati labuunin iyo labaatan qaalmood oo saddex gal ah sanadii waxa weya labaada u dhammaatay banaatulabuunka sanadii saddexaaday galeen oo waxa weya hal sano hooyaday nuugayday sanadkii dambena hooyadeed da'dii labaadayba rimaneedba sanadii saddexaadaa la joogaho waa ay dhashay marka qaalintan hooyadeed da'dii labaada ay dhashayba oo nuugaydaba ayadoo markaa sanadii waxay gashay saddexaad bintulabuunka waa saas iyo wa cishruuna banii labuunin iyo labaatan waxa weya rati oo saddex sano gal ah oo sanadii saddexaad galo inta laba sano u dhammaatay marka awraa ku jirta marka sidaasaa boqolkii loo qaybinaa oo shan meelood oo min labaatana loogu qaybina akhrajahu daaraqutni ayaa soo saaray wa akhrajahu arbacatu afartiina waa soo saareen bilafdi wa cishruuna beni makhad waxay ku khilaafeen sunanku kaleeto afartaahu daaraqutni marka laga dhigo labaatan xiqa labaatanna laga dhigo jadaca labaatanna laga dhigo bintu makhaad labaatanna laga dhigo bintulabuun awrta dadaa laga dhiga awrta labaatanka awrta maxaa laga dhiga ayagu waxay yidhaahdeen waxa wan bani makhaadaa laga dhiga oo waa awr inta u dhammaatay hal sano sanadii labaad gashay qurbaxyo yaryar wo daaraqudina wuxuu ahaa laba san awra inta u dhammaatay sanadii saddexaad galay intaas isku khilaafeen marka wa akhrajahu xadiiska waxaa soo saareen alarbacatu afarti bilafdi wa cishruuna beni makhaadin badela beni labuun booska beni labuunka ayagu waxay ku wariyeen waxa weya beni makhaad oo waa hal sanay ka yarya waxa weya ibnu makhaadku ibnu labuunka hal sanuu ka yarya wa isnaadulwali kan hore sanadkiisaana aqwaa xoog badan midka dhahaya waxa weeyaan in laga dhigo awrta beni labuun kaasaa xoog badan وأرجه xadيiثka waxaa soo saaray iبن أbي شhaybة min wجهin aakhر mوquuفan asagoo mوquuف ku ah cabdاللahi بن مسcuud oo ah fadو cabdاللahi بن mud cabdاللahi بن مسcuud markaasuu xaafidku ku yidhi wahuwa mوquuفkan aصxu ka صaxiixnimo badan min almarفuuci marفuuca marka marفuucu waa ضaciif marفuuc ahaan in nabiga loo kor yeelo waa ضaciif waxaa ka xoog roon mowquufka midka ah daarqudni wuxuu yidhi xadiiثkan wa xadiiثu ضaciifu غayru haabitin cinda أhli الmacrifaةi bاxadiiث min wujuuhin cidatin dhowr dhinac uu ka daciif dhowr dhinac uu ka daciifya marka xadiid marfuuc ahaan u sugan ma aha ma u sugna laakiin macnaha uu faa'iidaynayo waa macnaha jamaahiiru ahlicilmi ay mareen oo ah diyada hadday tahay khada diyo khada waxaa la yidhaahdaa sidaan horay u soo marnay qofkan nabarkan umaba qasdinba maalan waa kufran kaasu qofku duldhac ama guri koru karu ka soo dhacay markaasuu qof kusoo dul dhacay marka maba u qastinba ficilba taas waa khada ta labaadoo khada la yidhaha waxay tahay ficilka waa u qastay laakiin qofka ulama qastin maalan wuxuu ugu talagalay derbigaas inuu ku dhufto markaasuu inta ka gudbay uu qof ka shay ku dhacay ama ugaarkaanuu dilanaya ta ugaarkii ka gudbay uu qof muslimoo ka shay ku dhacay maalan marka ficilkan waa u qastoo nabarka waa riday laakiin cidda ay ku dhacday ulama qastin taasaa waxaa la yidhahdaa khada maxdi ah laba dhinac weeye ficilkaba uma qastinba waaba ku duldhac ficilka waa u qastin laakiin qofku ku dhacay ulama qastin labadaasaa waxaa la idhahdaa khada maxdi ah marka diyada aadaa loo fududaynaa saddex dhinaca laga fududayna saddex dhinaca laga fududayna tan koobaad shan meelooda loo qaybina waa geel xoogaa aan qiimo badnayn tan labaadna qaraabadaa lagu leeyahay isaga maba lagu leh sharcan qofkii geystay maba lagu leh tan saddexaadna saddex sanaa lagu bixina ee hal sano maaha saddex sano qabiilka looga rabo sanadiiba inay bixiyeen ulu diy diyada saddex loo qaybiye meel marka waa diyada xoogaa waa la fududey taasoo kale marka jumhuurtu way qaateen oo afarta madhabood iyo kayrkoodba ah oo aad waxa weya jumhuurta salafka ah laakiin khilaaf yar waxay isku khilaafeen marka laga reebo afarta oo ah dhadiga waxa way labaatan oo ah xiqo ah iyo labaatan oo jadac ah iyo labaatan bani makhaad ah labaatan banaati labuun ah marka laga reebo intaas oo isla ogolaadeen waxay isku khilaafeen awrtu siday noqone labaatanka awrta maxaa laga dhigaa axmed maxamed iyo abuxaniifa waxay leeyihiin hal sana u dhamaatay laba sano jir beni makhaada laga dhiga shaafici iyo waxa weeye maaligna waxay leeyihin maya banu labuna laga dhiga maxaa yeele waxaa xoog badan waxa weyan xadiiska marfuuc ahaan uma sugna ee waxa weeyaan mawquufnimada xoog badan kaasay qaateen mawquufkaana xoog badan intaas unbay isku khilaafeen وأkرج waaa kaloo soo saray xadيiثka أbu dاd وتrmdي min طريقi cمر بن شucayb عaن أbيه عaن jدهi رaضي الله عanهumaa رفعu xaalu xadيiثka kor yeelay الdyة dyadu ثaلaaثuuna sdن wey xiة ee xiة ah xiqada waa soo sheegnay waxa weeyaan waa qaalinta saddex sano u dhammaatee sanadii araad gashay sanadii afraad gashay الdyة dyadu ثaلaaثuuna xiة waa sdن qaalmood oo afar sano jir ah iyo وaلaaثuuna jadaca waxa weya soddon qaalmood oo شhan sano jir ah iyo وaarbacuuna khalifa afartan oo rimaya ah fii buduunihaa caloosheeda awlaadoo ilmaheeda ku jira diyadaas marka waa diyadaas waxay noqotaa laba meelood midda koobaad waxay tahay camdiga maxdiga qofkaanu qofkan inuu dili u qastay taasna daruuseenni horaan kuso ogaana wax loola jeedo macnaha nabarkana inuu rido waa u qastay daatada uu ku dhacayna waa ula qastay nabarkuna nabar wax dila wey kaasaa la ihahdaa amdi maxdi camdi maxdi ahaa la ihahdaa marka diyadiis waa diye adag haddii dadkii dhaxalka lahaa ay doortaan inay diyo qaataan qaabkaana loo siina diy aad u qaaliy wey diyo aad u qaaliye wey diyada kaloo sidan loo qaaliyeeyaa waxay tahay shibhulcamdiga shibhulcamdiga wuxuu ahaa qofkaanu nabarka waa u qastay daatada uu nabarku ku dhacayna waa ula qastay laakiin waxa weeyaan nabarku ma ahan sida haalibka nabar wax dila sababka loo saaray ma ahane nabar sida haalibka wax dila maahayn marka asna sidaanaa loo qaybina diyadaas laakiin laba dhinaca laga fududayna qaraabadana waa laga rabaa saddex sanana waa laga dhiga dhinacan bisay ka culus ayadu amaa middaan oo camdiga maxdiga ah saddex dhinaca laga cuslayna marka koobaad waxaa loo qaybinaa saddex meelood soddon qaalmood oo afar jir ah soddon qaalmood oo shan jir ah afartan rimaya waa geel culus oo qaali ah tan labaadna keligiisa laga rabaa qof banu aadan adduunka jooga laguma laha un asaga ahayn tan saddexaadna keeshaana looga raba laga yeeli maaday iyo waa soo wareega iyo sanad kadibaan keena midna saddexdaas dhinaca laga adkayna marka وأkرج abu dad وتirmidي min طريq cmر بن شucayr عan abيه عan jdi رaضي الlaه canهuma raفaxu xaalu xadiiثka nabigu kor yeelay adiyةu diyadu ثaلaaثuuna xiqa waa soddon oo afar jir ah وaثaلaaثuuna jadaca iyo soddon شhan jir ah وaarbacuuna khaliifa iyo afartan rimaya ah fii buduuniha caloosheeda owlaadu ilmeheeda ay ku sugan yihiin marka xadiidka imaam tirmidi xasanu ka dhigay shekh naasudin albani wuu صaxiixiyey وعan iبni cmر رaضي الlaه canهuma عan النabiyi slى الlaه عليه وsلم qاal ina acta naasi dadka kan ugu xadgudu badan cala allaahi alaaatun waa saddex man qatala qofkii dila fii xaram illaahi ilahay xaramkiisa qofkii qofku dila aw qatala ama dila hayra qaatilihi qofkii qofka ka dilay qofaan ahayn aw qatala dila lidaxli ljaahiliyati aarkii jaahiliyada u dila akhrajahu ibnu xibbaan ayaa soo saaray fii xadiiin xadii xadiikoo saxaxo uu saxiixiyey وأصل xadيiث أسرkiisuna في الbخاaرiي ku sugan yh min xadيiث بن cabاaس رaضي الله عنهuma وعن بن cمر رaضي الله عنهuma عن النبي sلى الله عليه وسلم قال nabg وxuu yidhi إنa أعتى الناaس dadka qofka ugu xadgudubka badan ee ugu madaxa adag calى الlahi ilahay korkiisa ku xadgudba ثaلaaثة waa saddex saddex qofaa dadka u xadgudub badan man qatla qofkii dila فيi xaram الlahi ilahay xaramkiisa wax ku dila qofkii qof ku dila xaramka alle marka waa dembi aad u qatal ah xaramka waxa waya madiine ha ahaado maka ha ahaado xaramka ilaahay qofka qofka ku dila iska daaya qofka xataa ku fekera inuu xaramka dembi ku sameeyo naara ilahay u ballanqaado waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim ilahay waynaa wuxuu leey subxaana wa tacala qofka doona ilxaad inuu ku sameeyo dulmi sababtiisa xaramka waxaan dhadhansiinaynaa cadaab cadaab xataa isagoon xaramka joogin oo waddan kala jooga duu ku fekero markuu xaramka tago inuu xumaan ku sameeyo cadaab uu dhadhamina ka waa dembi aad u qatala alcilmigu waxay ka soo reereen muu yidhi cabdullahi ibnu saalix alfawsaan minxatulcallaamka labo qofka isagoo xaramka jooga la weeraro oo qof soo weeraro waa iska celin kara waa u bannaan qofkii xaramka dhexdiisa ku dila dil oo maalan oo waxa weeyaan oo qisaas keenayana waa bannaantay amase waxa weyaan in la xado keenaya waa bannaantay asagana in waxa weeyaan la dilo labadaasaa ka xaramkii uu joogay qofkuu ku dilay dulmi ugu dilay tan la qabtaa la dili kara tan labaadna waa mixi xaramkuu joogay zinuu ku sameeyey awla guur xalaalu soo mara dhagaxa nafta looga jara marka wax dil keenaya hadduu ku sameeyo xaramka waa la dila hadduu adoo xaramka jooga naftaada kugu soo werana waa iska dafcina bisu intaasaa la soo reeba ow qatala ama qofkii dila hayra qaatilihi qofkii qofka ka dilay midaan ahayn qofaa laga dilay qofkii ka dilay ma dilino mid kaluu dilay waa aabbihiis waa walaalkiis waa in adeerkiis waa adeerkiis markaasuu i reer hebelay isla yihiin waa dadka kama ugu xadgudubka badan ka mid ya qofka dadka ugu xadgudubka badan ayuu ka mid yahay waa rin aad u khatar ah maxaa yeeley walaa taziru waasiratun wisra ukhraa nafu ma xambaarto naf kale dembigeed marka waa dulmi waa xadgudub waana xaaraan kan saddexaadna nabigu wuxu uhi sala allahu calay wasalam ow qatala qofkii dila lidaxli ljaahiliyati daxliga waxa weeyaan waa uurgurudka iyo cadaawadda uurgurudka iyo cadaawadda iyo cuqdadii jaahiliga oo macnaheedu uu yahay aarkii jaahiliga uu markuu islaamay kadib wax u dila arrimihii jaahiliga dhacay uu markuu islaamay kadib wax u dila oo u aaray taasna waxay tusaydaa dembi weyn inay tahay afcaashii jaahiliga iyo dhaqamadii jaahiliga qofka waxa weyan wax ka mida sameeya arrin aad u khatara inay tahay cibaadooyinkii gaalada caadooyinkii gaalada dhammaan qofka muslimka ah waa inuu ka fogaado shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah iqtidaau siraat mustaqiimka wuxuu yidhi haadaa nasun caamun yuujibu taxriima mutaabacati kulli shay min sunan iljaahiliya xadiidkan waa nas caam ah oo waajibinaya in la xaaraamtinimeeyey wax kastoo ka mida dhaqamadii gaalada fii acyaadihim wa hayri acyaadihim ciidahooda sida hadeertan hadeertan waa socda mogtihiin ciidihii gaalada ciidda kristankiiyaa socota markaasaa waxaad maqlaydaa dad soomaaliyeed ama dad kaloo muslimiin ah oo ka tahniyadaynaya oo le ciidda christmaska aan ka tahniyadaynaya u leey muslimuna sheegana acuudu bilaahi alcilmiga gabolkooda waxay gaarsiiyeen ukun qofka bixiya ukun oo yidhaahda ukuntaanan maanta bixina maxaa yale waa maalin ciid ah murtad wey islaamkana waa ka baxa sababtoo ah diin gaalo ayuu diinhaan u aamino ciid inay tahay duu aamino kuwa waxaa la sheegaya idaacado ah oo le ciid wanaagsan marka ma krishtanku ka mid yahay asagu waa kan ciid wanaagsan leh ma krishtanku ku jira muusan muslim ahayn hayta ciid wanaagsan ciid ma ah soo ma jeedin muslimiintu laba ciiday leeyihiin nabigu sal اlahu alيه waslm markuu madiine tegayey waxa weeyaan muslimiintu laba maalmooday ciidaan ayuu u sameeyey gaaladu laba maalmooday lahaayeen ma ujeeda laba maalmooday lahaayeen nabigu markuu u tegey qad abdalakum اllahu bihima khayra minhuma laba maalmoodoo ka khayr badana ilahay inuu kugu bedelu yih nabigu sal اlahu alay slam waa ciidulfitr iyo ciid uladxa labadaasoo loogu bedelay bedel macnaheedu waa maxay labadaa waa layna ka qaaday labadaana layna kugu bedelolayns qofka muslimkaa ma ahan wixii ilaahay ka qaaday ee laga joojiyey inuu ku dheganaado ma aha waa rin khatar ah dadka waa in laga baraarujiyaa waa musiibo weyn weeye in waxa weeyaan qof muslimu uu oqoonsado ciidda krishtanka inuu oqoonsado waa ayaan daro weyn wey qaara yidhahdeen de xujooyinaa jiro maxaa dhacay reer falastiinba waa ka qayb galaanoo baytulaxmi nabi ciisa ku dhashay ma waxaasa xujaa fiira adiga ma waxaa kuu nabiya reer falastiin haydi reer falastiinaa sameeyey adiga sidaad qofka muslimka miisaan ma leeda horta maxaad wax ku miisaamataa waxaanu ma banaana iyo maa banaan yihin maxaa kuu miisaama ma reer falastiina kuu ah ma reer masara kuu ah ma reer ciraaqa kuu ah ma reer sacuudiya kuu ah ma reer soomaaliya kuu ah miisaankaagu muxuuya miisaankaagu waa nabi maxamed sal allah alay sl laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana khalaas reer kale kumahan adiga miisaan kale male qofka muslimka miisaan waxa waa alkitaab wasunna ma garata marka waxa weeyaan ilaahay weyna inaan uga cabsanno oo waxa weeyaan arrintaas dadkeenna muslimiintaan aan uga diganno oo la yidhaha war ilaahay uga cabsado ka taga waxa weyaan ciidaha krishtankaa ka qaybgelinina wey sabdiga iyo xadda nabigu soonka waa badiji khilaaf uu khilaafayo kuwa faysadood marka waa inaad khilaaftaa وعن عبد الله بن عمر بن cاaص رضي الله عنهma أن رsuuل اللhi رasuuلka ilaahi sلى الله عليه وسلم قاaل وxuu yidhi alاa baraaruga ina diyata alkhada'i gefka diyadiisa shibhi lcamdi ee kaska shabaha shibhucamdi waa sheegay waxa weeyaan qofkaanu nabarka waa u qasday inuu rido ficilka qofka uu ku dhacayna waa ula qasday laakiin bimaa laa yaqtulu haaliban nabarkaa wuxuu ahaa nabar sida badan aan wax dilay kaasaa la ihahda shibhucamdi waalka waaba la fasirayba shibhucamdigii maa kaana wixii ahda bisawdi jeedal walcasa ulya saakaasaa ulya iyo jeedal iyo waxaas wey miatun boqol weeye alaa ina diyata alkhada'i shibhucamdi maa kaana bisawdi walcasa waxa weeye waa muxariqa intaas waa hadal soo la soo dhexgeliyo lagu fasira shibhucamdiga miatun boqol weeye boqolkaasoo mina ibir geel ah minhaa boqolka waxaa ka mid ah arbacuuna afartan afartankoo fii buduuniha caloolaheeda owlaaddu ilmaheeda ku jiraan marka waa diyadii muqalladada aheedee la mid waa muqallada diyadii oo camdiga aheedee la mid keliya waxay uga duwan tahay qaraabadaa laga rabaa saddex sanana waa lagu baxaa intaasay uga duwanta amaa xagga waxa weeye geela nuuciisa tii camdiga aheeday la mid tahay taasay la mid tahay akhraja abdawuda soo saaray wanasaa-iyi wabnu maaja wasaxaahu bnu xibbaan ayaa saxiix yeelay marka uu xadiidku uu daliil u yahay waxa weeyaan in dilku saddex nuuc yahay camdi maxdi ah khadac maxdi ah iyo shibhulcamdi shibhulcamdi marka taasuu xadiisku tusaya can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi haadihi middaan iyo wahaadihi middaan sawaan waa isku mid haadihi middaan wahaadihi middaan sawaan waa isku mid yacni wuxuu la jeedaa alkhinsara faryarta iyo walibhaama suulka waa isku mid xagga diyada waa isku mid alkhinsara faryarta iyo walibhaama suulka waa isku mid rawahu bukhaari yaa wariyey waa isku diyo horaana usoo ogaan xadiisa camr ibn casib waxa weeye ayaan ku soo ogaan oo waa maxay halkii midaba toban weeye toban weeye rawah bukhaariya wari wariy abu dawuud waxaa u sugnaaday watirmidiy alasaabicu faraha sawaaun waa isku mid walasnaanu ilkuhuna sawaaun waa isku mid faraha waa isku mid waa toban toban ilkuna waa isku mid waa soo ogaana xadiiska camr ibn xaji oo imisay ahayn ilig walba shan athaniyatu foolka iyo wadirsu gawska sawaan waa isku mid athaniyatu foolka iyo wadirsu gawska sawaan waa isku mid walibni xibbaan waxaa u sugnaaday diyatu asaabici ilyadayni warijlayni diyada faraha gacmaha iyo lugaha sawaaun waa isku mid casharatun waa toban oo minal ibilgeel ah likulli isbicin far kastaba far kastaba waa intaas weeyaan marka waa isku mid waa isla qiimo egyihiin wa can camar bni shucayr can abiihi can jaddi radia allahu canhumaa rafacahu xaalu nabiga u kor yeelay qaala wuxuu yidhi man tadababa qofkii dhaktar iska dhiga walam yakun aanna ahayn macruufan mid lagu yaqaan bidibbi caafimaadka oo fa asaaba asiiba nafsa naf iyo famaad duunaha wixii naf ka sokeeya fa huwa daaminu waa u guda akhraja daarqudniga soo sar wasaxaakan sax yeelay wa huwa xadiidku cinda abi daawuud iyo wanasa-iyo ku sugan yahe waqayrima ilaa anna man arsalahu qofka irsaariyey ee aan saxaabiga sheegin a aqwa ka xoog badan minman wasalahu qofka wasliyey sheekh naasuddiin albani wuxuu leeyahay laba dariiqu leeyahay xadiidka marka labada dariiq la isku daro xasan ayuu noqonaa xasan ayuu noqonaa xaakimna asagu saxiixulisnaad ayuuba yidhi saxiix xadiidkan wuxuu ka hadlaa qofka asagoon cilmiga caafimaadka garanayn ka shaqeeya caafimaadka oo dadka daweeye wax alla wuxuu geysto oo dhibaato ah waxa weeye waa dushiisa waa laga rabaa waa dushiisa waa laga rabaa man tadabada qofkii dhaktar iska dhigdhiga walam yakun aan ahayn macruufan mid lagu yaqaan bidibi mana lagu yaqaano nin oqoon u leh ama shahaado u haysta ma aha ma ahan fa asaaba markaas asiiba nafsa naf iyo famaad duunaha wixii ka sokay nafu dilay oo dawadiis u dhintay ama se waxa weyn gacanu qalashay xibinuu waxa weyn baabi'iyey xibin jirkii ka mid fa huwa qofkaasu daaminu waa gudaya dhammaan wuxuu geysta waa laga rabaa waa guday maxaa yeelay waa qof dulmi ugu xadgudbay dadka naftoodii iyo dhiigoodii hantida uu ku xurayna xaaraan wey dhammaan wuxuu hanti ku qaatayna waa xaaraan ficilkaas uu sameeyena waa xaaraan marka waa in laga gudo xadiidku taas ayuu tusaya taasuu tusaay qof kasta oo ku shaqeeya aqoon uusan u lahayn dibdhigaas ha ahaado midkaas waxa weeyaan kaniiniyaalka iyo xirbadaha iyo qalliinka ah ha ahaado mid geedaha iyo acshaabta waa isku mid qofkii ka shaqeeya caafimaad uusan aqoon u lahayn waa noocaas ahlucilmiguna weliba waa ku ijmaaceen inuu gudayo dhakhtarka jaahilka wuxuu geysto oo ibnu rushdi wuxuu leeyahay bidaayat mujtahidka laa khilaafa bayna ahli اcilmi أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعدد وكذلك وحوين أبو سليمان الخضابي معالم سنن كسيدس إجماع وقصه النقلي ابن القيم نزاد المعاد فكان لازم والغهبة ابن رشد وقو شيغي haddii waxa weeyaan arintaas ay dhacdo gefkaas uu ka dhaco asagoo oqoon lahayn waxa kaloo loogu daro waa in la garaaco oo xabsi la dhigo laazim waa intaas lagu daro maahan in la iska sii daayo xadiidka mafhuumkiisa wuxuu tusaa hadduu ninkaanu khabiiriya oo uu caafimaadka oqoon u leeyahy uuna dadaalo qaladna uusan ka dhicin haddii qofku dhintana lagama rabo xibin ka mid hadday dhimaatana lagama rabo midna lagama rabo laakiin laba shardi weeye koo waa inuu khabiir ku ahaa oqoon u lahaa labo waa inuusan wax qaladu ka dhicin intuu dawada bixinayo ama uu qalliinka gelayo oo maxaa la diidaye haddii waxa weeyaan saddex shay midkood midday rabtaa ka dhacdo haddii maalan khabiiru aha laakiin waa ku gafe oo waxa weeyaan dawada uu u qoray maba ahin dawada cudurka lagu daweyn jiro kadibay caddaan waa laga rabaa waxa weeyaan dawada qaabka ugu tilmaamo isagoo meel kale ka fakerayo qaabkas qaabkaas u iska yimi isagoo meel kale ka fakera qaabkii u cunay dhibaataa timid waa laga rabaa saddex intuu qalaya mudidii meel uga dhacday kasi xibin kala goydo waa laga rabaa saddexdaasna waa looga guda khabiiru ahaa markaasuu wuxuu u qoray dawe aan cudurkaan waafaqsanayn ila wa iska dhici karta waa banu aadan dhegdhegdheg iska sii mid horeo ka tegey mid xanuunsana usoo galay kii horeeto ila maskaxda ku haya markaasuu dawadii hore iska qoro kanaa qaatay kanaa cunay hadduu ku dhinto iyo hadduu dhibaato kale u gaarto inta waa laga rabaa dawe aan uusan lahayn hadduu u qoro dawadii markuu tilmaamayo saas u saas u si qaldan u tilmaamo khabiir kastu yahay waa laga rabaa way cadaato inuu qaabka u siiyay qaldanta tan kale gacantiya xadgudubtay markuu qalaayay ay meel kale ku dhacdo wadnuhu ka shaqaynayo keliyay goy waa laga guda banu aadanka iskaga cayaar ma mana ahan waxa weeyaan dhaqaatiirta kaliya qof kasta oo shaquusan oqoon u lahayn waxa weeyaan ka shaqeeya ee dhibaato ku geysta waa dushiis waa laga rabaa halkan wuxuu ku soo raray cabdullahi bn cabdiraxmaan albasaan tawdiixu axkaamka masale aad u muhiim ah masaladaas waxay tahay waxa weya gawaarida shilalka ka yimaada waa rugmaday gaarigii gaariga socdaa qof ka booday masaladaasuu halkan ku soo raray fatwo uu ka soo saaray asheekh maxamed ibnu ibraahim alsheekh muftigii hore dowladda sacuudiga ibnu baas ka sii horreeyey muftiga hadda jooga ibnu baasaa ka horreeyey ibnu baas sheekiisii way ka sii horreeyey ayaa fadwadan soo saaray fadwadaas wuxuu leeyahay gaarigu hadduu rogmado yaa lagu leeyahy dadkii saarnaa tidii ku baaba'day yaa lagu leeyahy gaari rogmaday masalada koowaad taas weeye wuxuu yidhi wixii ka dhashay waxaa la fiirinaa inuu sameeyey darawalku shay xadgudub xadgudub waxa la yhaha ficil qalad inuu sameeyo amase gaboodfal gaboodfalna waxaa la yidhaahdaa dadaal laga rabay inuu ka gaabi uusan samayn hadday taasu dhacdo amase oqoon uusan gaariga ulahayn khalaas waa laga rabaa isagoo jaahilu yidhi dadkaan ku wada gaari markaasuu la roga dushiisa wey wax alla wuxuu geystay ninkii gaariga lahaa laguma laha sida soomaalida soomaalida kii gaariga lahaa ay raadsata yaa ku yidhi nin gaari laha wax lagu leeyay maxaa wax lagula yeeshay ma gaariyaa wax lagu yeeshay sideeda gaari wax laguma yeeshay ma qofaa wax lagu yeesha aalad weeye gaarigu qofkii waday aaladaana wax lagu yeeshaa ninka gaariga le wax lagu leeyahay male duusan sag wadin laakiin darawalkiiyaa lagu leeyahay waa goorma asagana hadduusan oqoon lahayn waa lagu leeyahy hadduu qalad uu sameeyo si qaldanoo gaariga u maamulay maalan xawli wuxuu ka waday aan loogu talagelin waa hurdooday isagoo hurdaayu dadka ku wada waa lagu leeyahy gaarigii oo waxa weeyaan wuxuu dhaqaajiyeyba isagoon gaarigii fiirin qolyadiisii ma fiirin biyihiisii ma fiirin ta iska soo galo u iska dhaqaaji markaasuu isla qaray waa lagu leeyay wax alla wuxuu dhib geysta laakiin hadduu kulli waajibaadkiisu guto waa istaagay taayadadu ka fiiriyey qolyadu fidi biyihii fidiyey meel kastoo lagu talagalo ka fidiyey si saxu u waday khabiiru ku yahay gaarigii musiiba iskaga timid waa rogmaday taa inaad maalan qarxay musiiba iskaga timid shil rogma le wixii u geystay maxaa yeelay wax qalab waa isagu sameeyey male masale kaleeto wuxuu ka hadlay haddii qof ka boodo gaarigoo socda gaarigoo socda aa mid iska boodo markaasaa dhibaata ku dhaca duusan waalnayn saqiirna ahayn cidna laguma leh qof isagii caqlile oo iska booday cidna laguma leh haddaan waxa weya qaladka uusan samayn darawalka duusan qalad lahayn oo qaladka darawalka maxaa ka mid a waraan dege ii jooji uu yidhi markuu saas bareeg u qabtay oo qofkii lugta laalaadiy ku dhaqaajay markaa isagaa dilay taas lagama hadlayo ee gaarigii uusan cidna isagoon la hadlin uu is yidhi adigu aad boodi kartaa nin dhallinyaraha tahay iska boodi khalas nasiibkiis wuxuu la kulmay cidna laguma leh masale weliba muhimu ka hadla hadday isqabtaan gaarigu waa rugmada darawalku wuxuu leeyay wax qalad xaggayga kama iman musiibaa nagu dhacday rakaabkii waxay leeyihin wadhigayga nasiib cidda dhibt dhibaatadu gaartay xagga dhib inta aan dhibaatadu gaarina markhaatiga la weydiina warka ay ku doodo inuu qalad sameeyey iyo inuusan qalad samayn dii la waayana asagaa la dhaanina khalas waana lagu kala tega waana lagu kala tega marka darawalkood ogeyn qofkii ka booda cidna laguma laha cidna laguma laha adigu masaa'ilkaasuu ka hadlay wakadalika majmac ulfiqina qaraar ay soo saareen masaa'ilkaas ku dhow iyo masaa'il kaloo ka faa'iido badan oo ay ka mid tahay meesha haddii dawla ka jirto oo madaxweynaha muslimiinta uu go-aan ku soo saaro o yidhahdo baabuurta u socota dhankaas jidka bidixay ka marayaan kuwa dhankaas u socdaana midigay ka marayaan waajibay ku tahay dadku inay yeelaan qofkii aan yeeline dhan kale marana dhibka uu geysto waa dushiisa waana aalim weliba ciaabna harci u leeyay in la ciaabo isagoo dhinaca kale ku wada haddii lagu qabto xataa dhibaato yuu geysan waa in inta la qabto la ciaabo xaaliyaa ku wada yidhi dhinaca kale seedkiisa waa inuu yaqaano hadduu seedka kale maro ilaahayna waa caasiyey waxa weeyaan ciqaabna waa muday meeshan dhulkan ilaahay ma dhulka ilahayba dadka kulaayaluy waxa wey nidaam darada dhulayna imaana tan kaleeto imaamka muslimiintu xaq wuxuu leey in la adeeco marka shay mubaax ah hadduu amar ka bixiyo waajibay noqon in lagu adeeco mar hadduusan xaaraan shaygu ahayn marka meesha dembigu kaaga imaanaa ilaahi weyna aayaadkiisiyaad beenid ilahi yaa ku amray mogta ya ayuha aladiina aamanu adiicu llah wa adiicu rasuul wa uli lamri minkum sooma waa aayad quraan axaadiis qadciyaada ku soo arooray marka shay mubaax aha hadduu inta nidaam u sameeyo yidhaahdo sidaas ha la yeelo dembiga meeshuu kaaga imaana aayaadkaanaad khilaafta aayaadkaanaad khilaafta marka dembiya imaanaya وعنه عن عبد الله بن عمر بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري في المواضح نبرد لفت عدية خمس خمس شان شان أيها هذا من الإبل قيلة نبرد أنت مضح كنا عم وجهك لفت عدية رواه أحمد يوري والأربعة وزاد أحمد وحكود دري والأصابع فره سواء وإسكمت كلهن دمانتود عشر عشر طبان طبان وي ومن الإبل قيلة وصحيح وحا صحيح يالي ابن خزيمة يا ابن جارود أيا صحيح يالي والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد